madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa xuska munaasabada kowda luulyo oo ku astaysan shan iyo lixdan sano guradii kasoo wareegtay maalintii xorriyadda iyo midnimada qaranka awgeed waxa uu ubax dhigay taalada daljirka dahsoon ee magaalada muqdisho ubaxdhigga taalada daljirka waxaa ku weheliyey madaxweynaha taliyaha booliiska soomaaliyeed sarreeye guuto asad cabdulaahi cismaan diyaano uu salaan uga qaaday cutubyo ka tirsan booliiska soomaaliyeed ciidanka qalabka sida sida milatariga boliiska asluubta iyo ciidanka badda ayaa fagaaraha daljirka socod dheer ku maray kuwaasi oo gaadakacayaar qurux badan soo bandhigay waxaana qayb ka ahaa ciidanka baambeyda oo laftirkooda ah u qaraacayay muusig qurux badan waxaa sidoo kale dabaaldega qayb ka ahaa diyaaradaha qumaatiga u kaca ee dowladda soomaaliya iyo maraakiibta ay ku howlgalaan ciidanka badda madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ummadda soomaaliyeed ugu hambalyeeyey sanad guuradii shan iyo lixdanaad ee kasoo wareegtay xorriyadda gobolada koofureed iyo midowga waqooyi iyo koonfur si kastaba munaasabadda kowda luulyo ayaa aada looga xusay dhammaan geyiga soomaaliya iyo wadamada kale ee caalamka kuwaasi oo jaaliyadaha soomaaliyeed ay ku qabsadeen fantasiyo waaweyn